maalmahanba waxaa dalka kanada kulamo ku lahaa ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ugu qaabilsan geeska africa ambasador maxamed cabdi afey iyo wasiirka qaxootiga socdaalka iyo jinsiyadaha dalka kanada axmed xuseen labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii loo caawin lahaa qaxootiga soomaalida ah ee ku jira xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab ee dalka kenya sahre cabdi axmed ayaa wareysatay danjire maxamed cabdi afey ugu horeynna waxa ay weydiisay cidda uu la kulmay iyo rajada ay ka qabaan caawinta qaxootigan soomaaliyeed socdaalka aan canada aan ku imaaday waxay daba socotaa socdaal aan wadamada qaarkood aan ku tegayay oon ku saabsan xaaladda ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa oo qaxooti ku ah ilaa iyo labaatan iyo toddoba sano isla markaasna aan dareensanaa inay suurtagal tahay in la iloobi karo xaaladooda iyo daryeelkooda ayaan dowladda canada oo hay-adda u n h c r aada iyo aada uga caawisa daryeelka qaxootiyaha caalamka iyo taakuleenta ayaan halkan u imaaday inaan dowladda aan oga waramo isla markaasna aan ka codsado taageero ay siinayaan qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool geeska africa waa garta marka taageerada aad u doonaysad ma dib u dejin in loo helaa ma in wax kaleeto loo sameeyaa taageero noocee ayay tahay taageerada aan doonayna waxaa weeye taageero ku saabsan xal waara si looga heli lahay xaaladii ku nool yihiin waddankan canadana horaan waxaa ay ay ay noo suurtageliyeen inay qaxooti badan oo caalamka wadamada kale kasoo barakacay ay dib u dejin u sameeyeen oo ay ku jiraan qaxootiyaha soomaaliyeed isla markaasna aan ka codsanay inay numberka qaxootiyaha soomaaliyeed ay siiyaan kor loo kordhiyo iyadoo ka turjumaysa duruufooyinka dadka ay ku nool yihiin labaatan iyo toddoba sana qaxootiyaha ku yaalla waddanka kenya iyo ethoopia djibuuti eritrea yemen ilaa iyo uganda isla markaas iyadoo xalka kale aan ka raadinaynin ay tahay inay wax nagala qabtaan arrinta ka cakiran dhinaca dhinaca waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiyaha kusoo barbaaray oo waxbarasho ziyaado raba inay sii samaystaan islamarkaasna wadankan u ahaa wadamada inta hadda ka horeysa dhalinyaro soomaaliyeed oo qaxooti ah ay u yimaadeen waxbarasho laakiin fursadooyinka ay yaraayeen oon jeclaystay inay fursadooyinkaasi wax ka kordhiyaan waana isla afgaranay waana isla fahanay markaan oga warramay duruufooyinka halkan jira inay arrintaasi runtii ay u baahan tahay baahi jirta ay tahay wax laga qabtan ay u baahan tahay waa garta marka ilaa iyo haatan dowladda canada ballanqaad cad oo ay isla meel dhigteen miyaa jiro oo inay qaxootiga dadka wax u qabanayaan ah dowladda canada caalamka qaxootiyaha kusoo barakacay ayay wax ka qabtaan oo hay-adda ay ka caawiyaan soomaalida keli ma aha barnaamijka aniga aan aan aan diirada aan saarayna waa barnaamijka qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku cakiran xaalooyinka qaxootiyaha dhowr iyo labaatan sano waxaanan arrintaasi ka wada hadalnay oon warbixin ka siiyey wasiirka socdaalka ee dowladda canada waxaa kaloon warbixin ka siiyey guddiga baarlamaanka oo u xilsaaran arrimaha dibadda oo baarlamaanka canada iyo warbixin waxaan ka siiyey hay-adaha daneeya arrimaha bini-aadamnimada iyo taageerada bini-aadamnimada loo fidiyo oo waddankan canada ka shaqeeya iyo isla markaasna private sectorga dadka maaragtaye si iskood iyaga u caawiya qaxootiyaha caalamka waa garta runtii aan aan isleeyahay arrinta hadda aan aan aan warbixinta aan siiyey inay wax badan ka bedeli doonto caawinaadkaay siin doonaan mustaqbalka qaxootiyaha soomaaliyeed oo xorooyinka hadda aan kuu sheegay ku nool waxaa jirta in qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerada dhadhaab ay aada cabasho fara badan u muujiyaan raashinka laga jarto ku yar iyo marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka meelaha qaarkood ay ka cabanayaan haddana inay jirto in ay leeyihiin xabsi korka ka furan ayaan ku jirnaa ma dhaqdhaqaaqi karna xataa dhinaca kenya ma aadi karno dhinaca xuduudda jubbada hoosena ma aadi karaan marka dowladda kenya lafteeda ma kala hadasheen in qaxootiga dadka ah kuwa dhibanayaasha socdaalka u baahan xataa inay u fududeeyaan dowladda waan kaga hadalnay anagoo mar walba waxaan u taaganahay runtii wax caawiya qaxootiyaha dowladda kenya iyo dowladaha kaleo martigeliya inkastoo mar walba annaga aan umahad celina haddana mar walba waxaan kala hadalnaa wax walba oo qaxootiyaha noloshooda fududeyn kara shirar badan ayaa runtaasi arrintaasi aan ka galnay waxaana ugu muhiimsaneed shirkii dowladda kenya ay martigelisay oo dowladaha ku bahoobay urur galbeedka igaan oo soomaalida martigeliya geeska africa ay ku shireen islamarkaasna ay soo qaadeen wax walba oo fududeyn kara nolosha qaxootiyaha mase hadda socdaalkii aada sheegtay hadda oo muhiim noo ah inay dadka fursad u helaan inay beecsharo samaystaan xalada ka baxaan mase tacliinta ardayda runtii aada iyo aada u aqiran oo u baahan in loo helo tacliin ziyaade ah islamarkaasna loo fududay inay xarooyinka ka baxaan oo tacliinta meel walba meel xarada ka baxsan ay ka raadsadaan marka waa arrima runtii maalin walba wadahadalkeeda aan ku jirna insha allahu aan rajeynayna mustaqbalka in natiijo laga gaari doonaa rasmi ah
kaasina waxa uu ahaa danjire maxamed cabdi afey waa ergey gaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ugu qaabilsan geeska africa waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da sahre cabdi axmed halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a